إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal ayaa maanta dib uga bilowday magaalada laascaanood ee gobolka sool maamulka galmudug ayaa sheegay in dhibaatooyin loo geysto dad barakacayaal ah oo iyagu ay maamulaan iyada oo looga bartay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada in aan bulshadu ka nabadgelin sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu toogtay gudaha magaalada muqdisho muasasada alkataib ayaa waxa ay soo bandhigtay muuqaal cusub oo ka turjumaya dagaalkii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada shabaab ulmujahidiin dhowaan ay ku qaadeen deegaanka baar sanguun ee duleedka magaalada kismaayo weerar ayaa waxaa lagu qaaday ciidamada etoobiya ee haysta magaalada dinsoor ee gobolka baay ciidamada dowladda federaalka ah ayaa mar kale magaalada muqdisho waxay ku dileen wiil dhallinyaro ah oo kamid ah oo ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadaha muqdisho midood walaayadda islaamiga ee galguduud ayaa diyo waxay u kala qaaday beelaha ceyr iyo maxamuud hiraab oo ka mid a beelaha walaayada wadadegaa dowladda federaalka ah ayaa qamri fara badan waxay u keentaa shisheeyaha degan dhismaha xalane oo ah xarunta laga maleego dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed loo geysto inta waa qodobadii warku waa wanaa dhegeystayaal haatan u diyargarooba warkao dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal ayaa maanta mar kale dib waxa uga bilowday magaalada laascaanood ee gobolka sool cabdisamed cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa maanta dib uga qarxay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka dagaalada oo laisku adeegsaday hubka fudud iyo sidoo kale kan culus ayaa waxaa la sheegay inuu bilowday ka gadaal markii ciidamo ka tirsan maamulka muuse bixi ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanna oo ay dadka deegaanka u lahaayeen bannaanka magaalada laascaanood dhawaqa rasaasta laisku adeegsanaya dagaaladaas ayaa si aadan looga maqlayay bartanka magaalada laascaanood iyadoona dadka magaalada ay durbaba bilaabeen inay halkaasi ka barakacaan maamulka somalilan ayaa lagu eedeynayaa inay duqaymo adeegsanayaan kuwaasi oo dhaafaya barta lagu dagaalamaya islamarkaana ku dhacaya bartamaha magaalada laascaanood waxayna sababeen baa leeyahay khasaare soo gaaray dadka rayidka ah khasaaraha rasmiga ah ee dagaaladan ay sababeen ayaan ilaahi hadda la xaqiijin welina wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada halkaas ku dagaalamaya ma jiro diriirta hada dib uga qaraxday magaalada laascaanood ayaa imaaday iyadoo dhowr maalimood oo hakad ku yimid dagaaladii halkaas ka soconaya u dhexeeya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan weli ma jiro wax waanwaan ahoo way wadagaareen labada dhinac maamulka somalilan ayaana doonaya inuu dib u qabsado magaalada iyadoona dadka deegaanka ay si aada isaga caabinayaan maamulkaas si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonto iyo halka uu ku dambee doono xaalka laascaanood maadaama ay arrintu faraha ka baxday dhiigna uu ku daatay magaaladaas maamul galmudug ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyin loo geysto dad barakacayaal ah oo iyagu ay maamulaan iyada oo looga bartay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada in aan laga nabadgelin madaxa barakacayaasha ee magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay in dad barakacayaala oo tiro badan oo magaalada ku dhaqani ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan wuxuu hoosta ka xariiqay in haweenka barakacayaasha ahu ay kufsi la kulmaan xiliyada habeenkii kadib marka guryaha loogu soo galo waxaa sidoo kale uu sheegay inay jirto tuugo inkastoo uu carabkiisa ka dhowray in ciidamada maamulka galmudug ee halka ku sugan ay dhibaatadaas geystaan haddana waxaa ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka lagu yaqaanaa inay haweenka kufsadaan gaar ahaan ah kuwa dayacan ee barakacayaasha ah ee aan deganayn hoy asturan oo albaab lixiro leh biyo la-aan hoy la-aan suuli la-aan caafimaadkii oo aysan lahayn waxbarashadii oo aysan lahayn korontadii oo ka maqan dhibaato badan ayaa ka jira kaamamka iyo dhibiisyada qaybo ka mid ah kufsi baa ka jira tuugaa ka jirta waxaana u keenay layr ayaysan lahayn iftiin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ayaa aad uga shaqeeya in bulshadu ay barakacaan si ay ugu tuugsadaan oo ay hay-adaha shisheeye dhaqaale uga soo qaataan kadibna ay danahooda qaaska ugu isticmaalaan sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa lagu toogtay magaalada muqdisho warka iyo warar kaleba waxaa inoo hayaa xaashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro iyo howlgallo qorshaysan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobolada banaadir baay iyo hiiraan haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho oo ay ka fuliyeen shalay gelinkii dambe ayay ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray xasanjiis waxaana si gaara loogu dilay agagaarka ex control afgooye sarkaalkan ayaa ka tirsanaa bi-asta dowladda federaalka ama sirdoonka wuxuu si gaara u howlgeli jiray xabsiga godka jilacow halkaas oo lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah sarkaalkan ayaa la sheegay inuu qayb ka ahaa tacdiibinta halkaa loogu geysan jiray dadka muslimiinta ah dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday halkii ay ku sugnaayeen ciidamada xabashada ethoobiya waxaana la maqlayay dhawqa rasaasta oo ka duldhacaysa ethoobiyaanka welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin inta uu laegyahay khasaaraha gaaray dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle ciidamadan qarxa lala beegsaday ayaa ku sugnaa buundada weyn ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan muasasada alkataib ayaa waxa ay soo bandhigtay muuqaal cusub oo ka turjumaya dagaalkii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin dhowaan ay ku qaadeen deegaanka baar sanguun ee duleedka magaalada kismaayo faafqahinta warkaas waxaa inoo haya mahad cubeyd caali waa aroor hore oo ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar xoogan ku qaadayaan saldhigyo askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsangooni ee duleedka magaalada kismaayo halkaasoo ah goob dhowr jeer oo hore lala beegsaday weeraro lixaad leh alkataib oo soo tabisa dagaalada ay qaadayaan ciidamada mujaahidiinta ayaa markan inooga warramaysa weerarka iyo sida uu ku bilowday iyo wacdaraha ku dhacay ciidankii jubbaland ee xerada ku sugnaa
aroornimadii khamiista oo ay taariikhdu ku beegnayd shan iyo labaatanka rajab kun afar boqol afartan iyo afar ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigyadii murtadiinta ee deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo mujaahidiinta oo allah tala saaranaya ayaa dhowr jiha ka weeraray difaacyada maleeshiyaadka riddada waxaana dagaal kooban kadib allah fadligii u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan saldhigyadii cadowga maleeshiyaadka murtadiinta oo ku horsugnaan waayey taqadumka mujaahidiinta ayaa ku firxaday deegaanada ku xiran jinka webiga jubba si ay uga baxsadaan rasaasta ciidanka allah balse shiishahanada mujaahidiinta oo u diyaarsanaa bacsiga firxadka cadowga ayaa si gaar ah u beegsanayay maleeshiyaadka doonayay inay baxsadaan
dagaalka oo socday muddo kooban kadib waxaa joogsatay rasaasta inteedii badnayd walow aad maqlayso mid teelteel ah oo dhacaysa waxaana markaas filimka lagu arki karaa nin wata shaati cad iyo macaawis oo qoriga qaadila iskuna dayaya inuu ka baxsado xerada gudaheeda oo ay hareereeyeen ciidanka mujaahidiinta waxaana hal mar rasaasta ku kulminaya rag ka tirsan mujaahidiinta intaas kadib waxaa filimka lagu daawan karaa guud ahaan saldhigyada oo ay soo bandhigayso kaamirada alkataa'iba waxaana saldhigyada gudahooda loogu tegayaa gawaari yaryar oo nooca raaxada ah sidoo kale waxaa xerooyinka gudahooda yaala meydadka askarta maamulka jubbaland oo ay ka mid yihiin kuwo odayaal ah oo ay kaamiradu soo qabatay ciidanka mujaahidiinta ayaa in muddo ah oo ay halkaasi ku sugnaayeen islamarkaana eryanayeen firxadka ciidanka jubbaland kadib iskaga soo baxaya xerada iyagoona ku soo laabanaya halkii loogu talagalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay maalintii khamiista ee uu weerarkan dhacayay waxayna sheegtay inay ku dishay dagaalka baarsangooni in ka badan soddon iyo lix ka tirsan askarta maamulka isku magacaabay jubbaland sidoo kalena ay soo furatay hub iyo saanad ciidan oo ay askartaasi xerada uga carareen ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale magaalada muqdisho waxay ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa ardayda wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha caasimada ku yaal maxamed mudde axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya ciidamada dowladda federaalk oo maalmihii lasoo dhaafay si xiriir ah u waday dilalka ka dhanka ah shacabka muqdisho ayaa haddane shalay mar kale dil ka geystay caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ayay ku dileen isgoyska baar ubax ee degmada howlwadaag waxaana dilkaasi geystay sida la xaqiijiyey ciidamadii ay dowladda federaalka dhawaani ka keentay dalka elitareya dad goobjooga ah oo ka argagaxay dhacdadani ayaa ka warramaya waxaa ka dhaca wiil yar ardaya la diloo jaamacad u socda maalin kasta afar iyo labaatan saak bawdkaan ku jirnaa baaru waxaan ku ganacsanaa marka maalin kasta cabadaal ridaya jidkay ku socdaan bagagac ka kale ku soo socdaan bagagac ka kale ku socba tuutay qaba shashali mootay ku saaran wax laga celsha waa weyn wax laga noogu yimaada waa weyn waxaa maalinsa dhacay lagu jiraa biyaha lama gadan karo oo dukaanka lama gadan karo waa la kadaadeen wixii islaano madax wey waxaa naga celiyeen waxaa wixii madax oo arradaa keesadaa naga celiyeen waana dhibeen waana dhibeen waana dhibtoon anugu nin muutaaliyan ahay odayanna waa ahay xasan shiikh iyo shuute intii isu tagaan nimankaan argagaxsan oo waxay ka cabsanayaan aanan aqoonu jinka bursaha ee meel yaroo jaama hadday galaanba dadka layha halkaa laga qabto ama baabuur diyaarada ah oo baala leh hows u sameeya xasan shiikh meel yaroo jaama uma adkaysan karaan markay jaam arkaan dadkiiy xabad ku dilaayaan wax ka ceshaana wax ka celinaana ma lahan xasan shiikh xasan shiikh kadarow naqday xasan shiikh kadarow naqday kadare waddanka waa gubaha dadka waa lalayha cid u aaba yeelanayn malaha farahaan la gelayna faraha sidoo kale waxay sheegeen in dilalku soo noqnoqdeen
eedda waxaa ka dhacay in cunug ardaya oo masaakiina lagu dilay haddii la dilay annugu waxaan moognay in mootay nimankaan saarnaayeen milatari ay ahaayeen waddadaana xidhantay waddada hadday xidhantay xabadihii meeshii la raba korri loo rido hoosay u rideen inay nin dilayaanaan moodnay annaga dhan halkaasaan fadhna wax ku gadanayna waa cararnay markaas kabacdi ayaan waxaan aragnay in wiil aday ku dhacda bahalka la yidhahda ishig ardaya niman milatariya tuuta sitay ahaayeen oo mooto caadiya saaran oo labaa xabaday ridaan xabadihii hadday ridaan luuqaasay ka baxeen maalin walbana saasay noo galaan maalin dhayli dhac mataqaanid dil mataqaanid annaga jaclaan nahay jaadkay naga dhacaan afar iyo laatan kabarada ay baaraan milatariyaa nafta noo keenay boolisaa nafta noo keenay askari oo dhan nafta noo keenay dharcadaa nafta noo keentay nolol maahan waxaan dowladna maahan meel darraa ka baxdee ninka maanta la dilay mootou saaraay shalay dar shalay waa la dilay maalin ka horreysa waa la dilay maalin walba waa la dilaa dowladdiina ma hayno cashuur waa nagala qaadaa waddooyinka ma leh todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa si xiriir ah magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ugu dhacayay dilal bareer ah oo ay ciidamada dowladda federaalka kula kacayeen shacabka muqdisho waxayna dadweynaha muqdisho noqdeen dilsugayaal maadaama ciidankaasi wax ka dhiciya waayeen wilaayada galguduud ayaa xoolo waxay u kala qaaday beelaha ayr iyo maxamuud heraab oo ka mid ah beelaha walaayada wadadegaan maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya degmada ceelgaras ee wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayay ka dhacday munaasabadan ay diyada ku kala wareegayeen beelaha ceer iyo maxamuud heraab oo wadadega wilaayadaas mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxgarad ka kala socday labada beelood ayaa goobjoog ahaa munaasabadda waxaana lagu dhameeyey xurguftii u dhexaysay labadaasi beelood beesha maxamuud hiraab ayaa ugu horeyn boqol iyo toddobaatan halaad oo geel ah islamarkaana lagu qiimeeyey lacag dhan siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan dollar ku wareejisay waxgaradka beesha ceyr waana kuwan qaar ka mid a odayaasha beesha maxamuud hiraab oo ka warbixinaya arrinkaas bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka waramaa beesha reer maxamuud hiraab oo loo jooga maanta ceelgaras oo wareejisay xaqii daahir afrax oo uu ahaay boqol iyo toddobaatan halaad oo qaybaba sii heed qiimahooduna yahay siddeetan iyo sagaal kun iyo lix boqol iyo lixdan waxaanaan ku wareejinnay walaalaha reer cayr oo kiil uu ka yahay maxamed nuure cumar iyo cabdi xaashi inaan ku wareejinay dad badanona joogo markhaatina uu ka yahay annagana ay naga wareegtay walaayadu ka mid tahay ummad badanuna ka mid tahay nagana wareegeen kuna wareegeen qaymahaas waxgaradka beeshaceer ayaa dhankooda la wareegay xoolihii dhiigga ahaa oo ay horey u xukuntay maxkamadda wilaayada islaamiga ee galgaduud iyadoona beeshaceer ay dhankooda wareejisay laba iyo toban halaad oo geel ah islamarkaana lagu qiimeeyey lacag dhan shan kun toddoba boqol konton iyo saddex dollar qaar ka mida nabadoonnada beeshaceer ayaana faahfaahinaya arrinkan halkan waxaa lagula kala wareegay xoolo mag ah oo ay la kala wareegeen beesha reer maxamed xiraab kuna wareejiyeen beesha cayr xoolahaas wejiga koowaad boqol iyo toddobaatan halaad oo u dhikanta qiimahooda markii la isku daro siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan dollar sidaas ayay ula wareegeen waxaa wareejiyey beesha reer maxamed hiraab waxaana la wareegay beesha cayr ee weliba cayr bari beesha cayr waxay kaloo wareejiyeen labi iyo toban halaad oo qiimahooda ay yihiin isugoyn ay yihiin shan kun toddoba boqol konton iyo saddex dollar intaas waxaa lagu wareejiyey beesha reer maxamed hiraab waxaana wareejiyey beesha cayr annagoo ah ayr odayaashiisa ah nuqbada waxaan la wareegnay boqol iyo toddobaatan halaad oo diyo ah qaymahooduna uu yahay siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan dollar waxaanan kala wareegnay walaalaha reer maxamuud hiraab ayaan kala wareegnay qaybtaas oo ah diyo dhignool ah annaguna waxaan wareejinay laba iyo toban halaad qaymahooduna uu yahay shan kun toddoba boqol konton iyo saddex dollar ayaan ku wareejinay walaalaha reer maxamuud hiraab sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud oo munaasabadda soo xiray ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad dardaaran u badnayd midda koowaad waxa waaye in shareeca islaamka aan laasimno oo macnaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraati mustaqiim wa inahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tusaluuna bimacnaa in la qabsado diintaasi lagu dhego oo la haysto macnaheed waxa waaye dhaqangelinteedu waa in la dhaqangeliyo marka si daahir ah si baadin ab in diintaasi u iltisaamno oo dadka ugu horeeya oo qiyaadada hogaanka an ayagaa laga rabaa ummaddan waa daba joogtaa annaga hadda aan toonsannahay oo maaragtay diintaasi aan ka toosannahay raacyada iyo bulshada aad hogaamisaan dhammaantooda waddadaasay soo maraayaan intaasi marka in lagu dadaalo insha allahu tacaala anu maaragtay ehelka caruurta yaryar iyo haweenkan aan ku tarbiyayno oo maaragtay maxaa ilaahay yidhi rasuulku muxuu yidhi in maaragtay sheekadayn ay naqoto sala allahu alayh wali wasalam diinteenna aan ilaashano walaalnimadan aan ilaashano taasna waa dardaar insha allahu tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in nasugo diinta iyo xaqa nagu sugo ilaahay subxaana wa tacaala guul iyo maaragtay nasri degdega na siiyo codowgan ilaahay jibiyo tani ayaa qayb ka ah miraha lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka maxkamadaha islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana qabto howlo muhiim u ah bulshada kuwaasoo garsoorkooda lagu dirsaday sidaba ay ka marqaati kaceen dadyow kala duwan oo isugu jira gaal iyo muslim dowladda federaalka ah ayaa qamri fara badan waxay u keentaa shisheeyaha degan dhismaha xalane oo ah xarunta laga soo madeego dhibaatooyinka loo geysto ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyadoo dhismaha xalane ee magaalada muqdisho ay degan yihiin shisheeye cadaan iyo madowbale kuwaas oo maamula dowlada federaalk iyo dowlad goboleedyada ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ah waxay sheegayaan in halkaa lagu cabo qamri aada u tiro badan waxa ay sheegayaan in qamrigu uu kasoo dego dekada iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ay maamusho dowlada federaalka taa macnaheeduna waxa weeye in qamriga dowlada federaalka ay ku wareejiso shisheeyaha xalana degan xildhibaan cabdikariim xaydar oo dood baarlamaanka muqdisho ku yeeshay ka hadlayay ayaa arintaa iftiiminaya tusaale yar haddaan ku siiyo xildhibaan ilka casadaat wuxuu ka hadlayay doofaaru ka hadlayay doofaaru ka hadlaya qamrigu waa safan tahay markaad tagto tiilkooda ama maqaayadooda qamrigu display waayo midaa rabtaa dooranaysaa tan caddaa iga daaya midaan gududa isyaalaada marka waxay u baahan tahay ayadana in maarata wax laga qabto waxayna kasoo degtaa dekada muqdisho diyaaradayna ku yimaadaan qaarkood qaarna dekaday kasoo degaan
waxa uu sheegay in xalana ay tahay magaalo gooni u go-an islamarkaasina cid arrimaheeda ka warqabtaahi ay yar tahay sidaa og tahay xalane waa magaalo soomaaliya kale waaye qofkii ogaa og maalgashiyaal badanaana jooga dukaamo badanaa ka furan maqaayadaa ka furan kontraktiyaa ka jira
wuxuu sheegay in ganacsi fara badani uu ka socdo isla markaana qarash fara badan oo malaayiin dollar ah shisheeyaha ku dhaqane ay dalalkoodii u xawishaan isla markaana cid canshuur ka qaada aanay jirin sidaa og tahay wasiir shirkadahaas gudaha eelaboorka maanta ka jira anaga waxaan ku jiraa guddiga maaliyadda oo ka soo shaqeeya hadeertaan canshuurtooda lacagta ka baxdaa xalana dhexdiisa intaasoo milyan waaya bishi haddii canshuur ahaan la fiirshana waxaa ka soo baxay waa zero arrimihii waxay barteen dhoojinimada baasha dhinaca gadaal laga marayay lix iyo laba ay isku dhufanayaan zero zero ay soo saarayaan bisha haddii la yidhahdo waxaan hubaa haddii xalana la canshuuro inaan kor u kacayso dhaqaalaha dakhliga waddankeena marka waa very very important wuxuu sheegay in kala sarrayn gumaysi la xiriirta ay xalano gudihiisa ka jirto isigoo hoosta ka xariiqay in marka cadaanku qadeeyaan kadib ay qadeeyaan dadka dalalka kale ee afrika ah marka kadibna soomaalidu inay qadayso loo ogolaado warka o dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga hal furqaan duhurnimadan waa inaga inta